magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda xanaana oo ka shaqaysa arrimaha bulshada kaasoo looga hadlayay waxbaridda agoonta kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug madax ka socota hay-adda xanaano ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale axmed oriye guddoomiyaha hay-adda xanaana ayaa ka waramaya dadaalada ay ku bixisa hay-adda sidii wax loo bari lahay caruurta agoonta ah
agoomaha runtii aan haysan wax daryeela iyo wax maaragtay waxbarashaa midna taas ayaa ilaahay qalbigayga geliyey indhahayguna ay qabteen waxaan sameeyey ribood baan diyaariyey riboodkiina waxaan ula noqday waddankii aan ka imid jaaliyadii joogtay ee reer norweyd ayaan u soo bandhigay runtii aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen qof kastoo maaragta aan u soo bandhigana aad buu uga daqnaday go-aanna waxaan ku gaarnay inaan organisationka aan rajiis garayno oo dalka norwood ka samayno kabacdina waxqabadkiisa aan ku wajahno magaalada gaalkacyo aan duruufaha adag ku soo arkay gobollada dhan duruufo adag way ka jireen laakiin meesha la wada degan yahay oo dadku u badan yahay gaalkacyo ahayd halkaas baan go-aan ku gaarnay hawsha inaan ka bilowno xabiibo koofurow ayaan maaragtay runtii arrintaas culayska badan dusha ka saaran inaan wakiil nooga noqoto in ilmaha markaan qabanayno ama jadwalkeenna uu yahay ilmo da'duusu tahay siddeed sano ama toban sano ugu weynaa inaan qabanno ilaa dugsi sarena aan maaragtay ka taageerno xagga waxbarashada kulankan ayaa door ka qaadan doona sidii bulshada hay-adaha iyo maamulka ay isaga kaashan lahaayeen waxbarista carruurta agoonta ah